تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلى بصرة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
Bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacanow wanaagsan ikhyaaray ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ah ee sahanka dhaqaalaha oo jimco weliba hadan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee andalus toddobaadkan iyo toddobaadyada soo socdaba haddii uu alla idmo waxaan soo bandhigi doonnaa khayraadka uu eebbe ku galladaystay soomaaliya kuwooda ugu qaalisan ee muhiimka u ah horumarka dhaqaalaha ee dalkeenna waxaa barnaamijka nagala qaybgalaya qaar ka mid ah aqoonyahanka soomaaliyeed waxaad naga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda islaamiga andalus ee wilaayaadka iyo barahaan ku leenahay internetka ee soo dhowaada mar kale فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثاني تجلت تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا تجلت قدرة الباري بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب waa hagaag soomaaliya waa daldhaca bariga iyo geeska qaaradda afrika badka dhuleed ee dalkan waa lix boqol siddeed iyo soddon kun oo kilomitiro isku wareeg ah waa dalka ugu xeebta dheer afrika marka laga hadlayo dalalka aan jasiiradda ahayn iyadoo xeebta soomaaliya ay gaarayso saddex kun saddex boqol saddex iyo soddon kilomitir oo isugu jirta badweynta hindiya iyo gacanka cadmeed oo leh marsooyin rabbaani ah oo maraakiibta iyo saxiimaduhuba ay si caadi ah ugu soo xiran karaan waa dal hodan ku ah khayraad badan oo cid uu alle u kulmiyeyba ay yar tahay soomaaliya waxay leedahay dooxooyin taagag iyo buuro nooc weliba ah waa mid ka mid ah dalalka ugu khayraadka badan dhan kasta marka laga eego guud ahaan caalamka waa dal uu alle wax badan ugu deeqay hase ahaatee aysan dadkiisu calfan wixii hadda ka horreeyey waa dal nabadda iyo degnaanshuhuba ay ka hayaameen wixii ka dambeeyey tan iyo markii dhulkan ay cagta soo dhigeen gumaystihii reer galbeedka kuwaasoo xasadan min cindi anfusihim u quuri waayey inay soomaalida dalkooda ay nabad ugu noolaadaan oo khayraadkooduna ay ka faa'iidaystaan waa dal astaan u noqday oo ku suntan faqri colaad burbur qabyaalad shaqo la'aan hardan towfiiq la'aan muran joogto ah isqabqabsi iyo barakac dadkiisuna ay ku dacdaraysan yihiin meel waliba oo caalamkan ka mid ah cid walibana ay ugaarsanayso soomaaliya waxay sidoo kale sannado badan ay safka hore kaga jirtaa dalalka ugu saboolsan guud ahaan caalamka iyadoo dakhliga fardiga ah ee qofka soomaaliga ah celcelis ahaan uuba ka yaryahay hal dollar iyo sagaashan senti boqolkiiba toddobaatan iyo saddex dadka soomaaliyeed waxay ku nool yihiin xaalad faqri ah oo dilinta cas ka hoosaysa shaqo la'aantuna waxay kor u dhaaftay boqolkiiba lixdan iyo toddobo iyadoo dadka soomaaliyeed ay boqolkiiba toddobaatan ay yihiin dhallinyaro ku jirta wakhtigii shaqada iyo waxqabsiga warbaahinta caalamka waxay si joogta ah shan iyo soddonkii sano ee u dambeeyey ay soomaaliya ka tabinaysay faqri colaad barakac qaxooti ilaa markii dambe uu magacii soomaaliyeed uu ku lifaaqmay faqri baahi barakac iyo wax waliba oo xun oo haddii dadyowga caalamka ku nool la weydiiyo su'aal ah haddii aad soomaaliya maqasho maxaa kugu soo dhacaya ay dadku badankood ku jawaabayaan faqri iyo colaad qaarkood oo su'aashan la weydiiyeyna waaba kuwan What's your name, sir?
Magaca Ed. Ed.
Yeah.
Uh, what comes to your mind when you hear Somalia?
Idol marka aad maqasho soomaaliya maxaa kugu soo dhacaya qorrax kulayl daran faqri cunno la'aan iyo dagaallo qabiil sidee tahay halkee ayaad ka timid waan fiicanahay waxaana ka imid qubrus qubrus ee maxaa ka taqaanaa soomaaliya ama maxaa kugu soo dhacaya markii aad maqasho soomaaliya sow ma ahan midda dhanka bari kaga beegan afrika waa waddan qaybsan oo ay ka jiraan dagaallo siyaasadeed sidaa ayaan u malaynayaa دولة فقيرة dowlad faqiir ah sheeg أفريقيا afrika دولة لازم تختار دولة مش قارة qaarad lagaama rabo waddan sheeg يلا الصومال soomaaliya islaamnimada ka sokow sababaha ay dhibaatada intan la eg ay soomaalida u dulhaganayso waxaa ka mid ah khayraadka kala duwan ee uu alle ku manaystay oo ay duulaan ku yihiin reer galbeedka oo maraykanku ugu tunka weyn yahay saliibiyiinta jaarkanala ah iyo dowladaha carbeed oo dagaalka goor dambe ku soo biray dhammaantood waxay ka siman yihiin in dadka soomaaliyeed laga ilaaliyo ku dhaqanka sharciga alleh midnimo iyo dowladnimo oo xur oo xalaal ah
waxaan ii sheegay mar kale kuwa oo u n ta markaan weydiiyey world bank oday beeshan galaya markaan weydiiyey wana waan wareernay waddanka inta intaa loola wadaaye xaggee wax u socdaan simple waxaa weli you are a victim of your resource waxa u rafaadaysiin waa khayraadkeeda ku jiro meelaha qaarna waxay leeyihin world deposit ama tiimba kaydka caalamka adinka ah wuxuu cadowga isbahaystay geed gaaban iyo mid dheerba u fuuleen sidii ay dalkan oga dhigi lahaayeen mid dad la'aan ah sidaa darteed waxay horiyeen colaadbeeleedyada waxay ka shaqeeyeen hubaynta hogaamiye kooxeedyadii dalka soo maray iyo barakicinta maatada oo maanta aysan jirin meel aysan maciin bidin oo dunidan ah intaa markii ay ku fashilmeen kadib waxay isku dayeen in waddankan aan laga helin awood iyaga ka hor istaagi karta damacooga guracan waxayna hadda xooggooda oydil isugu geynayaan sidii ay uga takhallusi lahayeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ah quwadda keliya ah ee is-hortaagi karta cadowga khayraad boobka ah ee dalkan ku soo duulay haddaba muxuu yahay khayraadka ay soomaaliya haysato ee sidan loogu colaadinayo khayraadka sidiisuba waxa uu isugu jiraa kuwo rabbaani ah oo uu alle ugu deeqay aadanaha oo haddii xitaa ay isku dayaan inay la yimaadaan aysan la imaan karin iyo kuwo kale oo uu alle u sahlay aadanaha haddaba si aan marka hore u fahanno waxa uu yahay khayraad ama khayraadka rabbaaniga ah aan soo dhoweeyo aqoon-yahan ashkar sheekh axmed oo wax nooga sheega khayraad iyo qayxitaankiisa mawaarid ama resources waa khayraad waa musطalax caam ah oo shamlinaya cala albinya ataxtiya sida albashar almaal wa ayu shayin aakhar sida alkhamaad iyo walmacaadin iyo kayrkoodba marka resourceska ama khayraadka rabbaaniga ah ee allah inoogu deeqay aad bay u fara badan yihiin dadka qaarna waxay dhahaan khayraadka dabiiciga ah waana eray qalad ah oo aan sax ahayn waayo shay iska jira ma jiriyo iska noqdo iska ahaada shayga allah ayaa jirsiiyey shaygan waxa waaye wuxuu ku tusinaabaa wa fii kulli shayin lahu aayah tadullu calaa annahu alwaaxid marka iskama ahaan ee waxaan leenahay annagu khayraadka rabbaaniga ah khayraadka allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiican waxaa ka mid ah khayraadkaas marka kuwa aad qaali u ah balse allah uu ka dhigay kuwa sahlan oo sakhiran oo juhdi iyo waqti in la baxsho aan kaaga xirnayn tusaale ahaan waxyaabaha ugu qaalisan ee aan haysanno oo waxyaabaadka ugu qaalisan waaye oo aadamuhu uu haysto ilbiriqsina uusan ka maarmin haddana aan qiimo joogin oo qofku ilaahay subxaana wa tacaala sida naftaba uu siiyey tanna uu siiyo u helaayo waxaa ka mid ah marka khayraadkaas ilbiriqsi aanan ka maarmin hawada ayaa ka mid ah hawadan waayo oxyjiinaan aan u qaadanayno ma jiro daqiiqad cid ka maarmi karta insaanka iyo noolaha kaleba xitaa oxyjiin la'aan waxaan sii jiri karin adduunyada ayaan sii jiri karin sidoo kaleeto biyaha ayaa khayraadka ka mid ah biyahaas macaanuun cabayno iyo kuwa badda labadooduba waxay kaalin mugla ka qaataan jiritaanka ee noolaha biyaha marka haddii wax ka mid ah la waayo labadaas biyood oo noloshu ma sii jiri karto haddana waxaan arkaynaa in allah subxaana wa tacaala uu noo sahlay ou noo sakhiray khayraadka allah uu noogu deeqa way badan yihiin marka roobku wuxuu ka mid yahay biyaha marka biyaha muhiimadda ay leeyihiin waa wax iska cad oo qof waliba uu garanaayo inay aad ahamiyadoodu u weyn tahay allah subxana wa tacaala wuxuu leeyahay wa jacalnaa min almaa'i kulla shayin xayin afalaa yu'minuun macnaha biyihii ayaan haddana dadka laga abuura wallahu khalaqa kulla daabatin min maa'in marka wax kasta oo noolo ah waxaa laga abuuray biyo Een, inay noolaadaan sababtoodana waa biyaha haddana allah subxaana watacaala wuxuu ku leeyahay aayado kaleeto afara'aytum almaaa aladii tashrabuun aantum anzaltumuuhu min almuzni am naxnu almunziluun low nashaa'u jacalnaahu ujaajan falowlaa tashkuruun Een, allah subxaana watacaala wuxuu aayad kale ku leeyahay قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين وميا الله هدو بيها معان دنان كدغ لهاي عيد بدلي كرت ما جرتو عيد هلي كرت بيه معان ما جرتو الله نعمديس ينحريستيس أيام كو هلينا كون هيسنا وآذي وحيو تهي وحلا ولا قرانا يوم مهمة بيه وحا كمد أه خيراتك الله سبحانه وتعالى أو نوغو ديقي oon juhdi iyo waqti iyo aanan ku bixin cidna aysan naga xigin ilayska qoraxda ayaa ka mid a noloshayna in badanoo ka mid a waxay ku xiran tahay ilayska sidoo kale waxaa ka mid a khayraadkaas dabaylaha ayaa ka mid a allah subxana wataala uu noogu deeqay sababta marka resourceskan muhiimka u ah noloshayna ay qiimo ayna ugu fadhin ayaa waxay tahay inuusan jirin aadane baahi u qaba oo laga iibiyo Een, qofka taklufo kaleeto oo saaran ma jirto soo u helo allah naxariisiis ayay ka mid tahay Een, xikmada allah subxaana wa tacaala waxaa ka mid ah haddii resourceskan ou gacanta ugu jiri lahay bani aadamka qaar Een, dhibaatada dhici laheed qof wali way wada garanaysaa waayo insaanku waxa qaaliga haddii qof gacanta ay ku hayso dad kale uma ogolo marka allah naxariistiisa ayay ka mid tahay inaan la kala xigin cidna gacanta aysan ku haynin gaara khayraadkas rabbaaniga ah kuwa qiimaha sare yeeshay ee laysku hordinaayo ee ilaha dhaqaalaha ugu waaweyn caalamka noqday waxay u kala baxaan laba qaybood qayb saaran dusha sare ee dhulka Een, sida xayawaanaadka biriga ah oo ku nool beriga ku nool een, iyo xayawaanaadka ee, ku nool badda oo noolaha badda ku nool een, beeraha kaymaha iyo wixii lamid a qaybta labaad waa kuwa dhulka hoostiisa ku jira waxaana ka mid ah shidaalka ama betroolka oo asaguba u kala baxa naftada iyo gaaska iyo basiinka sidoo kale macaadinta ee noocyadeeda kala duwan oo iyaduba ay tahay bad tirada ay qabto ee dhuxusha ayaa ka mid ah macaadintaas waa dhuxusha dhagaxa ah ee laga qodo dhulka dhuxushaasna waxaa hodan ku ah afrika oo soomaaliya ay ka mid tahay dhuxushaas qofkaan aqoonin waa dhuxul sida dhagaxa oo kale ah een, laakiin markii la shido bixinayso een, heerkul aad u badan oo waxay aad uga kulushahay dhuxusha een, geedaha laga shido ayay aad uga kulushahay dhuxushaas marka oo dhuxul dhagaxa ah ee laga qodo dhulka haddii la shido oo dhowr mir la saaro dab la saaro een, heerkulka ay bixinayso een, waxay dhalaalinaysaa dhagxaanta iyo ciidda macaadinta ah ee dahabka iyo biraha laga sameeyo waa resources aad qaali u ah balse aanan ka faa'iidaysan haddaan nahay soomaali sidoo kale aqoon-yahan ashkir sheekh axmed waxaan wax ka weydiinay khayraadka ay soomaaliya hodanka ku tahay ee ay gaalada u soo duleen oo iyaga xitaa dhexdooda ay ku diriirsan yihiin Een, khayraadkaasi walaalayaal soomaaliya meel kasta ood eegto waxaad arkaysaa inay tahay wada khayraad qof waliba marka meesha uu taagan yahay ama uu fadhiyo ama uu jiifo ayaaba khayraadka ah ma jirto meel khayraadkaas la dhihi karo waa ka maqan yahay marka een, waxaan soo sheegnay oon soo tirinay oon soo tixinay kaba soo tagba Een, cimilada waxa waaye soomaaliyeed cimilada aan haysanno kadaannahay soomaali ayaaba khayraad ah cimilada waxaan haysanaa muctadila cimilo waxaan haysanaa cid haysata ay yar tahay adduunka aad bay u yar tahay waddan cimiladiisu ay sidii soomaali yihiin Een, adduunka waxa waaye ama waa kulayl daran ama waa qabow daran adduunka ama waa roob aan xili lahayn Ee, sidoo kaleeto dhul wada bacrimisan wax kastee lagu tallaalo ay ka soo baxayaan oo u baahan kaliya in laga faa'iidaysto waxa waaye goob waliba iyo meel waliba ee soomaaliya dhulkeeda ka mid a ayaa la tabca karaa ha noqdaana asugu birimo iyo suguntayo teersa ha noqdaano oo ha kala sarreeyo laakiin dhammaan dhul wada bacrimisan wa ardada dusheeda markaan ka soo tagno waxaa khayraad saaran gunteeda ayuu haddana allah subxaana watacaala noo dhigay een, khayraad kala duwan oo aad u fara badan kimiyadiisana aan la koobi karin waana kuwaas kuwa cadowga isku herdinaayo oo isku heesto ee soomaaliya haddaan nahay naloo daba joogo waxyaabaadkan een, cadowga uga harsanlaanaha marka waxaa ka mid ah khayraadkaas een, soomaaliya ay gaarka la tahay amba ugu- adduunka ay dheer tahay khayraadkaas een, aan gaarka la nahay waa midka la isugu diraayo qabiilaadka soomaalida la isugu diraayo gobol gobol qabiil qabiil guruub guruub loo kala qaybinayo Een, waa kuwaas qabaa'ilkii soomaaliyeed ee khayraadkooda iyo dantooda u midaysnaa lahay iyo diintooda ayaa waxaa laga dhigay dad iyagu gorodda laysu geliyey waa khayraadkaas soomaaliya ku jira darteed waxaa riddada loo aasaaso oo loo abuuro oo gabalgabal iyo meel waliba looga sameeyo kadibna loo ilaaliyo khayraadka dihan ee ceegaaga waddanka soomaaliya waa wax waliba oo caalamka u baahan yahay bitrool iyo macaadin macaadintaasoo qaarkood naadir ah in caalamka laga helo een, oon caalamka hore looga arkin qaarkood markay baareen gaaladu waxay sheegeen inay samada ka soo dhacday macaadintan oo aysan ahayn macaadin caadi ah dowladda kenada ayaa ka mid a dowladaha qiray arrintaas herdangu wuxuu ka socdo iyo oo soomaaliya loo daba joogo oo soomaaliya loo qayqaybinayo waa arrimadaas waa hagaaga soomaaliya waxay qani ku tahay khayraad badan oo alle ku manaystay sida ba uu aqoonyahan ku sheegay waxaana ka mid ah macaadinta jadadkeeda kala gedisan betroolka ama shidaalka noocyadiisa kala duwan tharawaadka xayawaaniga ah ee bad iyo barriba ku jira beeraha tamarta renewable energy-ga ee laga dhaliyo biyaha qoraxda dabeesha iyo heerkulka dhulka iyo wixii la midka ah inta badan marka lasoo hadal qaado khayraadka soomaaliya waxaa inta badan dadka u soo degdegaya kaydadka shidaal ee ay hodanka ku tahay soomaaliya hase haatee intaa oo keliya kuma koobna khayraadka soomaaliya ee sidoo kale wuxuu alle ugu deeqay khayraad kale oo xitaa ka qaalisan shidaalka balse aan lagu baraarugsanayn oo inta badan aan la sheegin kuwaas oo soo saaridooda xitaa ay aad uga sahlan tahay shidaalka haddaba khayraadka uu eebbe nagu galladaystay waxaa ugu qaalisan macaadiinta oo maanta barnaamijkeenna qaar ka mid aan ku soo gudbin doonno masaadirta dhaqaale ee dowladaha marka laga hadlayo macaadintu waxay ka mid tahay meelaha ay ku tiirsan yihiin oo balaayiin dollar ay ka saameeyaan sannad kasta macaadinta kuwooda ugu qaalisan waxay u kala baxaan dhowr nooc waxaana ka mid ah yuraniyam alamuniyam dahab jimistoniska iyo wixii la mid ah jiyolojiyiinta oo ah dadka bartay cilmiga dhulka waxay sheegaan in soomaaliya ay ku naaloonayso khayraad gebigiiba wadadihan oo hadda ka hor aan si rasmi ah looga faa'iidaysan dhanka macaadinta kuwa ugu qaalisan ee soomaaliya ku jira waxay jeolojiintu ku sheegeen yuraniyam alamuniyam dahab jibsam qalin maar bir tin ama qisdiir jemistoniska oo aad u kala duwan macdanta yuraniyamta ayaa ah mid aad ugu badan gudaha dalka soomaaliya warbixinno ay soo saareen khubaro dhinaca yuraniyamta ah waxaa lagu sheegay in soomaaliya ay ka mid tahay dalalka haystaa kaydadka yuraniyamta ugu badan caalamka oo dhan waxayna ku jirtaa deegaano ka tirsan gobollada dhexe baay iyo waqooyiga soomaaliya yuraniyam waa elementi kimikal sumaysan oo atomig lambarkiisuna yahay labiiyo sagaashan astaantiisa kiimiya'iguna waa yu waxa uu ka tirsan yahay macadinta culus isagoona ka soo jeeda sulaalada aktonidaad taasoo elementiyada ka soo farcamay ay tiradoodu u dhexayso sagaashan ilaa boqol iyo saddex cufnaanta yuraniyamku waa siddeed iyo toban dhibic sagaashan iyo shan garaam halkii sentimitir kyubig digriiga ama heerkulka uu ku dhalaalayana waa labo eber toddobaatan iyo shan digrii fahraneed oo u dhiganta kun boqol shan iyo soddon digrii salsiyas darajada uu ku karkarayo ama uu ku falfalayana ay tahay toddoba kun afar boqol siddeed iyo lixdan fahraneed oo u dhiganta afar kun boqol koob iyo soddon digrii salsiyas iyadoo biyaha caadiga ah heerkulka ay ku karkaraan ay tahay keliya boqol digrii salsiyas yuraniyamtu si rabaani ah uma timaado balse waxaa laga soo dhex saaraa macdino dhowr ah oo ay ka mid yihiin yuraninayd bitjabaland kornatid awtunayd turubanayd iyo kuwo kale yuraniyamtu si deg deg ah ayay isugu bedeli kartaa oxidizes markii ay hawadu gasho nooca la bacarimyana waa midka ay nisbada yuraniyamtiisa saalibka ah ay tahay laba boqol shan iyo soddon una dhexayso boqolkiiba saddex ilaa boqolkiiba shan waxaana lagu kordhinayaa laba boqol shan iyo soddon iyadoo la adeegsanayo jihaaska loo yaqaano alfaslulmarkasi inkastoo ilaa iyo hadda aan lahaynin tirakoob rasmi ah oo si guud loogu sameeyey kaydadka macaadinta ee soomaaliya haddana waxaa jira sahmin gaargaar ah oo ay sameeyeen gumaystihii iyo qandaraaslayaal ka dambeeyey markii xorriyad ku sheegga la qaatay sannadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii waxaa bilowday baaris dhanka macaadiinta ah oo ay iska kaashanayeen maamulkii soomaalida ee xilliga iyo hay-adda waxa loogu yeero qaramada midoobay u qaabilsan horumarinta ee u n d b kaas oo socday muddo shan iyo toban sannadood oo xidhiir ah intii ay baaritaanadan socdeen kaydadka macaadiinta ee soomaaliya laga dahqaaday waxaa ka mid ah yuraniyam thoriyam bir alamoniyam dahab jibsam qalin maar qisdiir iyo macadino kale oo qaarkood ay naadir yihiin baaritaanada ugu badan ee rasmiga ah waxaa laga sameeyey gobolka baay gaar ahaan dhulka buuraleyda ah ee u dhexeeya degmooyinka buurhakaba iyo diinsoor aagga loo yaqaano dooy baaritaankan oo socday ilaa sannadkii kun sagaal boqol shan iyo toddobaatankii waxaa lagu ogaaday in dhulkaasi ay ku jirto macadin aad u badan oo yuraniyam ay ugu horreyso sidaba uu sheegayo brofesor cabdulqaadir xuseen abikar oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha jiyolojiga macadinta aan ognahay number one oo soomaaliya ay lacagaysan karto waa uranium uraniyamta soomaaliya wuxuu ugu jiraa saddex meel hal meel baaris qurxan ayaa laga sameeyey baaristii ugu horreysay ee uraniyamta soomaaliya waxaa laga sameeyey dooy dhulka la dhaho waa dhulkan diisoor iyo buurhakaba dhulkaas dadka raxweynta waxay u yaqaanaan dhulka dooy buurha kale inta udhexayso dooyiga aldhaha dhulka dooyiga ah dhulkaas dooyiga ayaa baaris fiican laga sameeyey wakhtii hore waxaa soo baxday caliyo gaale meel la dhaho inay uranium ku jirto in buur area uranium ay ku jirto buur area waxaa lagu yaqaanaa buuro waaweyn oo buuro oo teelteel ah buur eylo buurha kaba buuro kale buur qalin waa badiyihin ilaa labaataneye buur oo diinsoor laga soo bilaabo ilaa buurha kaba imaanaya waay waxay related la yihiin dahab waxay related la yihiin macaadin jemistonis ah waxay related la yihiin uranium waxay related la yihiin bir brofeysarku wuxuu sidoo kale sheegay in aagadooy oo keliya aysan ahayn halka ay yuraniyamtu ugu jirto dhulka soomaalida ee sidoo kale laga soo calaamadeeyey gobolka galguduud gaar ahaan laga soo bilaabo dooxada ceelbuur si mar dhuusamareeb ilaa cadaado iyo sidoo kale silsilada buuraleyda ah ee golis ee isku xirta gobolada waqooyi bari iyo waqooyiga galbeed ee soomaaliya sidoo kalena usii gudubta dhulka soomaali galbeed iyadoo sidoo kale meelaha xitaa sahminta lagu sameeyey uu ku jiro gobolka sool ee waqooyiga soomaaliya
ceelbuur marka laga soo bilaabo el waay nooca el camal waay dooxada ceelbuur galaysaa laga soo baxaa dhag markii aad timaadid dhuusamareeb koonfurteeda elkii ayaa kor u raacaysaa dhuusamareeb waaba imirig meel la dhahay ayaa laga helayaa markii dhuusamareeb aad dhaaftid dhuusamareeb iyo cadaado meel u dhexayso cadaado markaad tagtid magaalada cadaado naftigeed balliyadeed meel ka mid ah that area ilaa galaysoor aad ku tagtid dhulkaas waxa waaye waa el shaped elkaas waa macdanta uraniumta dhulka laga helo waa galaal oo uranium laga helo dhul god ahaan jiray oo macdanta uraniumta dhex degtay marka wax badana haysa eri badan dhul badana haysana oo baashay ku jirto booska saddexaad waa buuraha goolista ee silsilad ah kasoo bilaamayso gobolka awdal boorame area ilaa ku gaarayso baris shishe ayadaasna meelo ayuu kaga jiraa gobolka sool xataa waa laga sahmiyey ma badnayn commerciable ma noqon waxaa jiray marka international atomic energy agency ayaa raboor weyn ka samaysay uraniumta soomaaliya marka waxay leedahay galmudug inta lagu qiyaasaya ka badan ayaa laga heli karaa uranium haddii baaris sax ah la sameeyo oo xasri ah la sameeyo riboorka sidaasuu ku dhammaanaya recommendationkiisa waa riboor ilaa laba boqol beige ka badan ah oo aniga aan hayo waa la heli karaa available in the google uh, the uranium deposits of somalia 1982 ayaa riboorkaas u soo baxay waxay summarization ku samaynaysaa howshii laga qabtay soomaaliya ee uraniumta laga qabtay ayaa oo lasoo koobay ayaa laba boqol iyo jajab beig ayaa laga qoray marka waa reference aad iyo aad u fiican marka uraniumta soomaaliya soomaaliya la rabo in la horumariyo waa hagaag haddaba muxuu yahay yuraniyam muxuuse ugu fadhiyaa caalamka qiimihiisuse waa imisa si haddaba aan wax badan u ogaano waxaan arrimaha macaadintan wax ka weydiinay doctor xanafi cabdi sheikh oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed bismillaahi raxmaan raxiim curyahan ama atamkan loo yaqaano uraniyamka waa macdan kimikal ah oo shucaac bixiya shucaac waxaa layidhaha tamar energy oo bixiya ah inta badan uriyamta waxaa loo isticmaalaa tamaraha nucliyerka loo yaqaano xataa nucleyer bamka marka la sameeyana waxa ugu wanaagsan hadda laga sameeyo waa macdantan uraniyamka la yidhaahdo waa macdan aad u qaali ah waagi hore waxaa laga sameyn jiray nuclearka hydrogenka iyo oxygenka oo la kala saaro xoog loo kala saaro hydrogen bama la dhihi jiray hadda mid ka casriyaysan oo uraniumta ah ayaa la isticmaalaa oo aad u gumaado oo midabkeedu wuxuu egyahay silfarta waxa loo yaqaano ama khalinka midab ahaan uu egyahay inta badan uraniumta iyadoo keliya lama hele waxaa lasoo saaraa iyadoo khaam ah iyadoo carro ku dhegan tahay ama macaadiin kale ku dhegan yahay ayaa dhulka laga soo saaraa iyadoo saasaa marka inta badan la dhoofiyaa uraniumta najraale waxaa laga helaa godadka hoostiisa sida dhuxul dhagaxda oo kaleeto markaas loqodaa marka waxay ka kooban tahay curiyaal dhowr isku tagta oo isku dhegan waayo sida uranium oxide waxay kaloo leedahay uraniumta waa mid aad u culus waye marka laga hadlay uraniumka wuxuu leeyahay weeraan u malaynayaa sagaashan iyo laba protonis ayuu leedahay oo ah positive electric charge ah markii ugu horreysay la iktishaafay uraniumka waxay ahayd aan malaynayaa kun iyo toddoba boqol siddeetan iyo sagaalkii sida loo bartay marka nimankan reer galbeedka ah waxay sheegtaan in qofkii ugu horreeyey ee helay uu ahaa kimisir yaqaan jermani ah martin henrison ay dhihi jireen xilli uu sahan ka waday agagaarka magaalada baarliin ee caasimadda dalka jarmalka ninkaasaa soo saara layihahdaa afrika marka la joogo yuraniyamta dalal badan ayaa hore looga helay dalalkaas waxaa ka mid ah waddankan le nabibiya ee ku dhegan koonfur afrika koonfur afrika naftirkeeda naiger mozambique laakiin naiger ayaa ah ayaa ah waddanka ugu badan ee laga dhoofiyo yuraaniyamka caalamka wuxuuna ka mid yahay shanta waddan ee dhoofiya macdanta ugu badan ee caalamka qiimo ahaan marka la qiimayna ama suuqa laga gedayo marka hore waa inaan isla garannaa in afrika iyo dunida saddexaadba tiknolojiyada ay isticmaalaan inay ku eg tahay oo keliya baarinta dhagxaanta macdanta ah iyagu waxay baari karaan oo keli ah baalkii oo khaam ah oo la burburiyay ayay ogaan karaan laakiin in hoos loo sii galo way ku adag tahay kadib waa la shiilaa kadib isagoo budo yelow ah midabkan jaallaha leh oo ah uranium oxide ah intaasi uga haraa marka dadkan afrikaanka ah intaas ayayna iibgeeyaan oo lacag waali ah ka sameeyaan kadib dalalka horu maray ayaa waxaa intii ka dambeeya ka faa'iidaysta oo waxay doonayaan ka sameeya oo ka ikhtiraacda waa garanaysaan warshadaha waaweyn ee biraha sameeya sidoo kale maakiibtan waaweynta ah ee laysku weeraro ee loo yaqaano xaamilaatu daa'iraad ama gujisyadan badda hoos mara ama diriiliskan wax lagu qoda ee ceelasha iyo macaadiinta lagu qoda waxaasoo dhan waxaa laga sameeyaa oo lagu kobargareeyaa oo awoodda loo isticmaalaa uraniamta tamarta yuramta marka aad loo isticmaalaa marka qiimaha yuramta sannadadii dambe aad ayuu sare ugu kacay laga soo bilaabo markii la ogaaday in tamarta tamar ahaan loo adeegsado gaar ahaan waxaan loo yaqaano renewable energy oo aan wasaqda lahayn ee kaarboon aan la soconin ee qiiq aan sii daynin tamarna waa tamar marka la shido hadda shidaalko kale marka la shido ama warshadaha lagu sii sifeeyo ama baabuurka uu shidaal u isticmaalo oo carbon dioxide aad u culus u soo daynaya laakiin uraniumta waxaasna ma soo daynayso wax bolition ah ama wasaqayn ah ama caafimaadkii ama bay'adii ee waxudhimays haba yaraata ma jiro waa energy shucaac bixina kana awood badan marka waddamo aad u caansan baa hadda u soo jeestay inay maaragtay inay dalbadaan si u samaystaan nuclearka hadda waddanka sacuudiga wuxuu aad xoog u saari hayaa inuu uranium badan helo si tamarta enerjiga ugu sameeyo uraniumta ta labaad waxay qiimaheeda uraniumta kor u soo kacday markii aad looga hadlay wasaqaynta hawada brian environmentiga iyo warshadihii wasaqay keeneen waxaa socdo aan caadi ahayn baa socdo oo climate changigi iyo roobabkii waa diba u dhaceen iyo mar waar bateen iyo waxaasna waxaa loo saari hayaa wasaqowga ku dhacay hawada soo gelayo shirarka caalamka marka adduunka intaa markay bateen in laga hadlo waxyaabahaas ayaa loo baahda marka tamartan ah renewable energyga ama laga sameeyo uraniumta in loo soo jeesto qaaliyana ka dhigeen marka kale waxay noqotay ay qiimo yeelatay markii xurdufta ka dhex martay maraykanka iyo iiraan maraykanka iyo iiraan aad baa xurduf u dhaysa waxaana isku haysnaa waxay tahay iiraan waxay leedahay waxaan samaysanaynaa warshado nuclear ah iyadoo iska dhigaysa weliba nuclearka tamartan isticmaalaynaa nuclearka oo baamka ma rabno maraykankana aad buu ulusoo horjeedaa in awooddaas ay samaystaan sidoo kale waxaa aad u isticmaalay oo nuclear samaystay oo tamartaa ka faa'iidaystay waddanka indha yartaa maxaa layidhahdaa nord korea oo hadda xaaxda u keena oo jabaan iyo maraykan iyo kaadida ka dhaxda ugu shugay oo maalin walba gantaal samaysanay waxaas gantaalaha lagu xiraa oo dhan waxa waa uranium way oo tamartaas bixinay oo awooddaas bixinay si guud hadda xaaladaha marka laga hadlay ee caadiga ee tahay waxaa leedahay halka rodol ama halka kiilo qiimo ahaan wuxuu gaarayaa siddeetan doolar lagu sheegaa waa marka normalka caadiga ah ee afrikaanka laga soo gadanayo ee khaamka uu yahay waayo hase yeeshee qiimaha kor u sii kici karaa ama hoos buu dhici karaa hadba xaaladda waxay ku xiran tahay rabitaanka dunida sidoo kale waxay ku xiran tahay isbeddelka geopolisiga waxa la yidhaahdo siyaasadda adduunka markay isbeddesho hadda waxaa aad loo dagaalamaha laisku haysta waxa weeye waa tamartii la isticmaalaya xitaa baabuurta waxaa la dhahaa in laga- laga guuro bensiin iyo nafta in la isticmaalo lama rabo waxaa la rabaa in la isticmaalo tamar uranium ah waxaa la rabaa toronto koro- waxaa la bilaabay marka horaato baabuurta in loo isticmaalo wayar koronto in lagu xiro bitir waxaa la keenay lagu xira oo caadi ah
guud ahaan toddobaadkan barnaamijka sahanka dhaqaalaha intaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh مضيئة إبداعها ينساه لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى